heeb taalanley oo ka mid ah heebaha magaalada kismaayo iyo weliba dhakasuubey ololo nadaafadeed kaasoyaha qabanqaabadi wasaaradda deegaanka isbedelka cimilada jubbaland iyo maamulka degmada kismaayo iskaashadayang oolaha nadaafadeed oo ekoo dareera doona muddo sadde maalmoodeh islamarkaasna lanka diyaar garoobahay munaasabadda maalinta deegaanka adduunka oo shanta bilanka beegan iyo weliba kaalanti oo ku qaadaday madaxa wasaaradda deegaanka isbedelka cimilada jubbaland oo uu soon korayay wasiirka wasaaradda wasiir ku-xigeenka wasaaradda agaasimaha guud ee wasaaradda gudoomiyaha gobolka jubbada hoose gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada kismaayo gudoomiyaalka xaafadaha sheelduung ee magaalada kismaayo ururka haweenka degmada kismaayo iyo qeybaha sheelduung ee bulshada cusmaan faarax oo ay gudoomiyaha xaafadda calanley yaan koriin ku dawayay ololaha nadaafadeed ee xeebta calanley farin yar baan marinaya farintaan marinaya waxaa weeye isbeddelka cimilada la sheegay ee reer kismaayo ama reer xaafadda calanley waxaa muhiim ah inaan u tuugheenno ma aha ilmaheenna ilmihiina ka ilaashada badda xilliyada qaybtood ilmaha ka ilaashada badda sababta ah baddu waxay khatar u tahay ilmaha yaryar ilmaha yar bay khatar u tahay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada kismaayo najiib barre salaad yana bogaadiyey ololaha nadaafadeed ee xeebta alanley runtii waa maalin weyn waa maalin xeebtaan magaalada kismaayo ku weyn runaantii waxaan rabaa wasiir inaan kula wadaago maanta waxaan xaaqayna keli waxaa waaya cooska ee xeebta soo saarta maamulka degmada kismaayo wuxuu aad uga shaqeeyey in qashimadii xeebta lagu soo daadinayo ay ka hor tagaan absoluda oo laga wada shaqeeyo loo sameeyey qolooyinka nadaafadda ama sanitationka ay u sameeyeen tiimam ka shaqeeya ilaaliyana badqabka xeebta taas marka waxay ku tusaysaa inaan heegan u nahay ama diyaar ugu nahay siday nadiif u noqon lahayd maanta waxaan ka shaqaynaynaa keliya waxaa waaya in maanta cooskii badda bese la xaaqi doono taasna allah ku mahadsan maamulka degmadana kaalin weynay ka qaateen xaqiiqatan marka laga hadlaayo maadaama aan u diyaar garooweyno waldi environmental dhiiga maanta waxaan bilaabaynaa nadaafaddii xeebta oo keli kuma ekaan doonta xeebta magaaladiina waa la xaaqaya hadduu ilaa yidhahdo waa laga shaqaynaya bilicdeeda iyo nadaafadeeda wasiirka wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada jubbaland ciidiid saleebaan yan dhinishay ku dawahay ujeedka ololaha nadaafadeed ee xeebta alanley waxaa maanta sharaf inoo ah inaynu maanta qabanayno shaqo mas-uuliyad wadareed ah oo dowladda hoose ee degmada kismaayo iyo wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimiladu hogaaminayaan sidaad ka warqabtaan hay-adaha dowladdu siyaaba ay isugu xidhan yihiin baa jiro iyo shaqooyin wadareed ay wada leeyihiin waxaan degmada ka wada shaqaynaynaa ololo nadaafadeed oo maanta aan ka daahfurayno xeebta xaafadda calanley ee degmada kismaayo ololaha soo socon doona muddo saddex maalmood ah waxaa inagu soo dhow maalintii deegaanka adduunka oo bisha shanteeda ku beegan waxaan markaa rabnaa maalinta deegaanka adduunku inay noo timaaddo iyada oo jubbaland iyo degmada kismaayo ay nadaafadeeda iyo deegaan nadiifa hoofayo qaba annaga oo ku sugan qof kastooo soomaaliya wuxuu xaq u leeyahay qof kastoo adduunka joogaa wuxuu xaq u leeyahay inuu helo deegaan nadiifa uu ku noolaado si taa loo helo deegaan walba deegaan walba bulshada ku nool baa mas-uuliyaddaasi saaran tahay siday u abuuri lahaayeen deegaan nadiifa oo ka fayow cudurrada ka fayow qashinka ka fayow dhibaatooyinka ay keenaan isbeddelka cimiladu sidaa darteed annagoo taa ka duulaynaba waxaan qaadannay go'aan ah inaynu ka shaqayno nadaafadda deegaankeenna oo si wada jira looga shaqeeyo waxaa deegaanka nadaafadiisa ka wada shaqaynaya degmada kismaayo wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada maamulka jubbaland yana dadaalo badan kabiya ay tini wal badan iyo ku qabata arrimaha la xiriira bay-ada sii humaadahay teele ku dhahlahay isbeddelka cimilada